waxaa maalinimadii shalay ahayd lagu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyi tobnaad gaar ahaan wejigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada iyadoo sanadkan ay imtixaanka u fadhiisteen arday dhan labaiyo labaatan kun lix boqol sagaashan iyo laba arday halka wejiga labaad ee imtixaankanna ay ardayda cilmiga dabiiciga ah ay imtixaanka u fadhiisan doonaan afar cisho kadib gebagabadii dhankooda qaar ka mid a ardayda ugu soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyi tobnaad gaar ahaan qaybta cilmiga arrimaha bulshada ayaa ka warramaya dareenkooda iyo sida uu ahaa imtixaanka ardaygii wax soo akhriyey wuu fududaa kiidii aan wax soo akhrina kollow ku adkaanaya laakiinse aniga shaksi ahaanteeda su-aalaan gartay iyo su-aalaan gara waayey way jiraan markaa dee ilaahay maa noo maqanaya ilaahay maa sugaynaa wallaahi si fiican baanu soo dadaalnay dee inta karaanka annaga inkastoo dhalinyar haddana iska nahay si fiican baanu soo dadaalnay laakiin khayru maan ka sugayna iyaga laftirkooda ardayda waxaan leenahay dee si fiican waxbarashada librariyadoo kale bal isugu dayaano sababtoo si ayna sanadidii hore oo kale loo dhacdhacaya maanta si wanaagsan ay noogu soo dhammaaday imtixaankii insha allah waxaan rajaynaynaa natiijo fiican inaan heli doono walahi alxamdulilah waan si wanaagsan ma noogu soo dhammaaday buuq la-aan dagaal la-aan walahi si qurux badan ma noogu soo dhammaaday alxamdulilah wallahi maasha allah maanta finaalka ayaan joognaa dadaalka iyaguna waan rajaynaynaa kolley inaan natiijo fiican aan la imaan doono kolley insha allah khayr ayaan rajaynaynaa imtixaanka wuu fiicnaa si fiican u noogu soo dhammaaday waxaan rajaynaynaa maanta inuu aad buu u fiicnaa wallahiadainkaan soo galnay imtixaanku aad buu isaga waan rajaynayaa insha allah sanadkan inaan helo dhankiisa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dowladyahanka soomaalida cabdulaahi cabdi aadan uuna sheegay tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay sanadkan iyo goobaha ay ku qaadanayaan imtixaanka shahaadiga fasalka liyo tobnaad oo deegaanahaan ay u fadhiisanaysa arday gaaraysa labakuaataniyo laba kun iyo lix boqoloo arday oo iskugu jirta qaybta cilmiga bulshada ee qaybta cilmiga dabiiciga ah oo ku qaadanaysa afar jaamacadood oo dalka ku yaala sidoo kale wasiir cabdulaahi ayaa tilmaamay xilliga ay geli doonaan wejiga labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah iyo imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay imtixaanaadkii hore ardada qaybta cilmiga dabiiciga ah wuxuu bilaaban doonaa bishan amle sagaalkeeda iyadana saasku diyaargarow la dhamaystiray ardada jaamacadaha lagu soo xareeyey waxaa keenay hogaamintii waxbarashada sidaasoo kale waxaa jaamacadaha loogu diyaariyey jiifkoodii iyo daryeelkoodii marka si guud ahaan diyaargarowga wuu fiicnaa ardayda gashi badan iyo waqti badan baa la geliyey marka sanadka waxaan isleeahay wuxuu sanado hore kaga duwan yahay dadaalka xaggaas la geliyey iyo ardada naftirkeedoo runtii garwaaqsatay in imtixaanku uusan ahayn imtixaanadii hore gaar ahaan wixii ka horreeyey laba kun iyo afariyo tobanka waad la socotaan imtixaanaadka dugsiyada sare dhibaatooyin xagga qishkaa ka jira marka labadii sano u dambaysa maadaama la xakameeyey ardaydan waxay fursad u heleen labadaas sano inay wax akhristaan oy dadaalaan walow aan dareemi karo duruufaha iyo xaaladda waxbarasho iyo horaan sida waxaan jireen laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan dadaalkaa la sameeyey xagga ardayda waalidiinta iyo ma garanaysaa bahda waxbarashadaba inuu isbedel jiro si kastaba ha ahaatee imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tobnaad islamarkaana haatan lasoo gebagabeeyey wejigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada sidoo kalena la filayo in maalmaha soo socda ay iyaguna u fadhiistaan imtixaanka wejigiisa labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah ayaa sanadkii saddexaad waxaa lagu qaadanayaa jaamacadaha dalka iyadoo arrintan hindisaheedana ay keentay wasaaradda waxbarashada dalka si markaas ayay yidhaahdeen loo yareeyo nidaamka qishka iyadoo labadii sano ee hore lasoo dhaafay ardayda deegaanka ee markaasi imtixaankan u fadhiisatay islamarkaana u gudubtay jaamacadaha dalka ay ahayd mid aad u hoosaysay balse sanadkani la eegi doono in natiijada ay ka duwanaatay iyo in kale maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga